الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu ljinaayaati waxyeelooyinkii ayuu kitaab yahay waataynu soo tilmaannay inay fuqahadu axkaamta ay u qeybiyeen afar qaybood ama afar rubuuc waa qaybtii ugu dembaysay waayo qaybtooda cibaadaadka ayay ahayd oo ilaa xaj bay ku ekayd qaybta labaadna mucaamalaad bay ahayd oo ilaa farayd bay ku ekayd qaybta kale nikaax bay ahayd oo halkaa shalay ayay ku ekayd halkana jinaayaadkii iyo waxyeelooyinkii baa ka bilaabmaya markaa tartiibtoodaasina way fiicnayd oo dee rubuca cibaadaadkii ilaahay ku saabsanaa bay horraysiiyeen shahwadii caloosha oo markaa mucaamalaadkiiyo wixii la xidhiidhiyay bay ku xigsiiyeen shahwadii farjiga ayay ku xigsiiyeen labadaa shahwo kadibba ayaa markaa jinaayadii iyo waxyeelladii ay dhacaysaa ayay imanaysaa markaa jinaayad waa jamcu jinaaya jinaaya ayaa jinaayaad lagu jamciyey kutubta qaarkood jiraax bay cabbiraan jiraaxna dee waa dhaawacii iyo nabarkii markaa waxaa ka wanaagsan jinaayada waayo jinaayadii dee waxay shamlinaysaa oo soo gelaya iyadoo shay jaarixo wax dhaawaco lagu waxyeeleeyo iyo haddii shay masalan aan dhaawacba geysan laakiin culays wax ku yeeleeya lagu waxyeeleeyo suntii iyo sixirkii markhaati beenaalihii waxyeelooyinka noocaasa oo dhan bay soo gelaysaa jinaayadii oo waxyaalaha lagaga hadlee qaybtan ama rubcan lagaga hadlo ah marka waana uun qisaastii oo soo horraysa iyo diyaadkii oo markaa magihii oo ku xiga waxaa intaa soo raacaa waxa weeye waa dacwa dam waa sheegishadii dhiigga iyo qasaamadii iyo kafaarada dilka iyo waxyeeladan ay halkan kaga hadlayaanna dilku wuxuu u qaybsamaa mid camdi ah oo badrheedh ah iyo mid gef ah iyo mid labadaa iskaga jiroo camdulkhata la yidhaha ama shibulcamdi la yidhaahdo waxyeeladuna marna naf bay ku dhacdaa marna daraf iyo xubin bay ku dhacdaa intaba isaga ayaa markaa inooga hadli doona markaa qisaastaa waxaa u asale aayadda qur-aanka alla leeyahay ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas waxaa laydinku waajibiyey qisaas iyo xadiidka bukhaariiyo muslim ku soo arooray ee nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi xalaal maaha qof muslima dhiiggii in la daadiyo qiraya alla xaq lagu caabuday inaanu jirin alla mooyaane anna rasuulkiisii aan ahay qofka qiraya dhiiggiisa in la daadiyaa ma bannaana ilaa saddex arrimood mooyaane dee qof guur hore soo maray oo sinaystay qof naf dilay oo qisaastama loo dilayo qofkii diintiisa ka baxay ee jamaacadii muslimiinta faaruqee ridoobay dilka qofku dulman iyo gardarro u dilaana akbarulkabaa'ir gaalnimada iyo shirkiga dabadii waa dembiyaalka kuwa ugu waaweyn ayay ku jirtaa marka haddaba sheekhu isagoo inooga hadlaya saddexdii qaybood ee u qaybsamayey dilku ayaa wuxuu idhi fa camdun maxd camdiga badhaxa tiran huwa isagu qastu daaribi kii garaacayay oo u qastayaa la ydhaha shaqsan qof bima yaqtuluhu fi lghaalibi se haalibkaa wax dilaa waalkhata'u gefkuna alramyu waa galin lishaakhisin shay yacnii wax muuqda oo taagan bilaa qasdin qasad la'aan asaaba wa asaaba dabeetana u asiyo basharan qof oo faqatala uu dilo wa mushbihu lcamd camdiga kii shabbahayeyna bian yarmiya waa inuu gano ilaa shaksin qof buu ku ganay bimaa shay fii qaalibin sida badan lan yaqtulaa aan waxba dilaynin waxa uu leeyahay sheekhu saddex qaybood buu u qaybsamayaa dilkiioo midi waa camdi maxdi ah waa badrheedh badhax tiran midna waa khata' maxdi oo waa badhax badheedh tiran gef badrheedh tiran midna waa shibhulcamdi baa la yidhahdaa ama camdulkhata' ayaa la yidhaahdaa marka haddaba camdigan maxdiga ah ee badhaxa tirani waxa weeye qofkan waxyeellada geysanaya ayaa wuxuu u qastinayaa shaksi iyo qof jinaaye iyo waxyeello ayuu ula qastinayaa waxaanuu weliba ku waxyeellaynayu ula qastinayaana waa wax sida badan wax dila weeye oo masalan dee seef ama mindi waxyaalaha afaf kale ayuu dee qof markaa ula qastinayaa uu ku waxyeellaynayaa marka waxaan nidhi jaanigana wuxuu u qastinayaa shaksi waxaan uula qastiyaya ee uu wax ku waxyeellaynaya waa wax sida badan wax dilaa markaa fa camdu maxd camdiga badhaxa tirani wa huwa isagu qastu daaribi ka garaacaya oo ula qastiyaa layaa shaksan bimaa yaqtuluhu fi lqaalibi sida badan wax wax dila ayuu ula qastinayaa khata iyo gafguna waa inuu shaakhis iyo shay yacnii uu wax ku gano isagoon u qastinaynin ciddan jinaayada iyo waxyeelladu ku dhacday isagoon u qastinaynin ayaa waxbuu ganayaa shay ama mase waxbuu tooganayaa ama waxbuu wax ku tuurayaa shaakhisku waa yacni waxaa markaa muuqda ee taagan oo markaa waa inaan qasadba ka imanin masalan dee waa inaad simbirixato amaba aad masalan geed ka soo dhacdo oo aad dabeetana qof ku dul dhacdo wax qasadi ma jiro amaa ugaadh iyo masalan waxbaad tooganaysay dabeetana halkii aad ugaadhi ka tooganaysabay qof ku dhacday ama qofkii aad ku wadday midaan ahayn bay ku dhacday taana waxaa la odhanayaa gef badhax tiran waxaa jira mid la yidhaahdo shibhu اlcamd ama mushbihu اlcamd camdiguu shabbahaa ama shibhu lkhaطana way yidhahdaan camdulkhaطana way khaط camdina way yidhahdaan si doona laysu wadaariyaa waxa weeye kan ficilka iyo shaksigaba wuu la qastinayaa laakiin waxaanuu la qastiyayaan ahayn wax sida badan wax dilaa masalan ul yaroo khafiifa ayuu soo qaaday oo dee meelahaasu kaga dhuftay way ka raacday kan waxaa la yidhaha shibulcamdi baa la yidhaahdaa dhinac camdi buu ka yahay dhinacna gef buu ka yahay dhinac camdi buu ka yahay oo xaggan dee qofkii iyo ficilkii iyo shaksigiiba u qastiyey camdi buu ka yahay laakiin xagga waxaan yareen waxba dilin ee ula qastiyey gef ayuu ka noqonayaa markaa saddexdaa qaybood ayuu qaybsamayaa fa camdu maxd midi camdi maxdi oo badhax tiran weeye wa huwa camdigaasina qastu daaribi ka wax garaacaya oo u qastiyaa la dhahaa shaksan qof bimaa shay ula qastiya yaqtuluhu fi lqaalibi sida badan wax dilaa walkhataw gefguna alramyu waa gala lishaakhisin shay muuqdo uu gano bilaa qastin isagoon qofkanay waxyeelladu ku dhacday aan u qastihayni asaaba wa asaaba dabeetana uu ku dhaco basharan qofoo faqatala uu dilo wa mushbihu alcamd camdiga kii shabbahayeyna bian yarmiya waa inuu gano ilaa shaksin qof bimaa shay ayuu ku gani fii khaalibin sida badan lan yaqtula aan waxba dilaynin xukunkii iyo haddaba qaybihii ay u qaybsamayeen ayuu halkeen noo golo wuxu uhi walam yajib ma waajibin qisaasu hayri alcamd camdiga waxaan ahayn qisaasi kama waajibin id cila yaxsulu lishaaqu nafbixintu waxay ku xasili bitacaddi xadgudub falow cafaa canhu hadduu qisaastii calaa akhdi diya ma qaadashadeed ku cafiyo man yastaxiqu kii mudanayey wajabad kamaa hiya siday ahayd bay ku waajibi laakiin maca atakliidi waalxuluuli waxay waajibkeedaa la socda adkayn iyo xilligaaba in la doonayo xaallo tahay walow bisukti qaatililmaqtuuli kan la dilay ka dilay yacnii cadhadii iyo oggolaansho la-aan aanu magtii oggolaynba ha ahaatee wa fi lkhaay iyo wa camdihi khaطa'ii iyo camdigiina diye ayaa waajibi khaطa'ii iyo camdulkhaطa'i mu'ajala xaalay tay mid saddex alaaa acwaamin saddex sannadood lagu muddayo calaa man caqala cidda tolaynaysae tolkiiana la saaray wa khufifat waa la fudaydiyey fi lkhata'i almaxd gefkii badhaxa tirnaa kamaa qullida sidii loo adkeeyey fii camdin camdigii kamaa taqadama sida inoo soo horumartay sheekhu waxa uu leeyahay saddexdaa aan soo sheegnay ee uu dilkii u qaybsamay ee midna camdiga maxdiga iyo midna khata'a maxdiga midna shibulcamdiga yahay qisaasi waxay ka waajibtaa un camdiga oo gefga iyo shibhulcamdiga midna qisaas ma yeesho waman qatala muؤminan khaطأan fatxriiru raqabaةi muؤminaةi wadiyaة musallamaة ilaa ahli ilaahay baa yidhi qofka muumin dila gef u dila waxaa korkiisa addoon inuu xoreeyo kafaar ahaan ilaahay rumaysay iyo diye loo dhiibiy ehelkiisii waxaa kaloo xadiidaha qofka gef loo dilo shibulcamdi loo dilo waa ka ul ama jeeda lagu dhuftaye boqol geela ayaa laga bixinayaa haddaba waxa ay qisaastu camdiga uga waajibtay waxa weeye ruuxdiisibaa waxa lagu bixiyey oo lagu saaray tacaddi iyo xadgudub iyo qasad ka yimi qofkan jaaniga oo qofkan majnuu calayhiga uula qastiyey ayaa ruuxdiisi iyo naftiisii lagu saaray sidaa daraaddeed baa markaa qisaasi ay uga waajibtay walakum fi lqisaasi xayaa sia ilaahay yidhi qisaasta nolol baa idinku sugan iyo kitaabu ullahi alqisaas ilaahay kitaabkiisa ayaa xukmin qisaasta oo ay ku sugan tahay haddii markaa uu cafiyo kii isagu magta mutay kii qisaastan mutay haddii uu cafiyo oo uu ku cafiyo calaa akhdi diya diyo qaadashadeed hadduu ku cafiyo ou yidhaahdo qisaastii waan kaa cafiyo waxaan kugu cafiyey mag inaad bixiso siday ahayd ayay u waajibaysaa diyadaasi oo waxay yidhahdeen shaaficiyadu camdigu wuxuu waajibiyaa waa qawad iyo qisaas diyaduna beddel bay qisaasta ka noqonaysaa marka qisaastii ay dhacday ee lagu cafiyo oo calaa akhdi diya waxay leeyihiin haddii uu iska cafiyo dha waan ku cafiyey uun markaa dee magima sugmaysa bay yidhaahdeen waayo dee dilkani muu waajibinin diyo ee qisaas buu waajibiyey cafiguna wuxuu noqdaa wax sugan rididii ee wax maqan cafintii uma tallaabo markaa waa in ama dee la yidhahda waan kaa cafiyey oo wixiiba waan kaa wada cafiyey ama mag baan kuu cafiyey waa in la yidhaahdaa haddaba wuxuu yidhi falow cafaa canhu calaa akhdi diya man yastaxiqu kii falow cafaa man yastaxiqu canhu qisaastii hadduu ka cafiyo calaa akhdi diya wajabad kamaa hiya waxay u waajibi oo isugmi sidii ay ahayd ee sharcigu u sugayey haddaba sidii ayuu inoo sheegayaayo wuxuu leeyahay waxay noqonaysaa mid muqallado ah oo xaallo ah bay noqonaysaa oo mar haddii ay tahay camdi hadday tahay diyadeeda waxaa la yidhaahdaa muqalladatun min alaaati awjuhin baa la yidhahda saddex weji ayaa laga adkeeyaa kownuhaa muhallaa geela saddex sifuun baa laga dhigayaa halka gefka shan sifo laga dhigo oo alaaثuuna xiqa iyo alaaثuuna jadaca iyo arbacuuna khalifa afartan riman iyo afartan shan jir iyo afartan afar soddon afar jir iyo soddon shan jir iyo afartan rimaya saddexdaas un baa loo qaybiyaa waa muhallaa la yidhahdaa wa kownuhaa xaalla hadda ayaa la rabaayo iyadoo wakhti loo qaban maayo wa kownuhaa cala aljaani qofkan waxyeellada geystay baana laga rabaaye cid kale oo laga doonayaa ma jirto walow yaanuba aqbalin kan maqtuulkaahee kan la dilay qofkan qaatilku yaanu aqbalin oonu diyada kaba raalli ahaynoo ha yidhaahda ay qisaasaba e mar haddii ay doortaan ciddii mudanaysa qisaastan oo ay ma ku cafiyaan way waajibaysaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruufi wa adaa-un ilayhi biixsaan ilaahay baa ihi qofka loo cafiyo walaalkii dhiiggiisii wax looga cafiyo kan wax cafiyena si wanaagsan inuu dabagalaa buu leeyahay kan wax laga cafiyena wa adaa-un ilayhi biixsaan isagana si wanaagsanoo safle inuu u gudo ayaa lagu leeyahay waxaa kaloo xadiidu ahaa qofka qof laga dila laba arrimood ayuunbuu door u leeyahay oo dee in diyadii la siiyaya in loo qisaaso markaa diyadii camdigu sidaasay muqallado u noqotay khata'a iyo camdiga camdulkhata'a diyada khata'a iyo diyada camdulkhata'a shibhulcamdina waa la yidhaahdaaye ayagu waa mu'ajala oo saddex sannadood ayaa lagu bixinayaa waxaana la saarayaa caaqilada qofkan waxyeellada geystay tolkii oo tagafgaahi waxay ka hor jeedaa camdigoo waxa la dhaha yana mukhafafatu min alaaati awjuhin halkay tacamdigu ahayd muqalladatu min alaaati awjuhin iyadu waa mukhafafatu min alaaati awjuhin saddex wajiba ayaa laga fudaydinayaa kownuhaa mukhamasa halkay ka ahayd tani saddex sifo geelu shan baa laga dhigay oo kitaabka inoo sheegi doonaa wa kownuhaa mu'ajala halkay xaallo ka ahayd tani iyada waa mu'ajalo waa saddex sannadood wa kownuhaa cala alcaaqila halkay tacamdigu cala aljahani ahayd waa cala alcaaqilao tolkaa lagu leeyahy tan shibhulcamdiga waxaa la yidhaha muqalladatun min wajhin wa mukhafafatun min wajhayn hal wej waa laga adkeeyaayoo wamar hadduu shibulcamdi noqdo geela saddexdii sifo baa laga dhiga waa kownuhaa muhalasa wa mukhafafatun min wajhayni laba wejina waa laga fudaydiyaayoo waxa weeye ee kownuhaa mu'ajala wa kownuhaa cala alcaaqila in saddex sano loo qabanayo iyo tolka la saarayo markaa wuxuu leeyahy wa fi lkhata'i wa camdihi khaطa iyo camdigii damiirku khata u noqonaya markaa camdulkhata'i weeye mu'ajala waxaa loo muddayay alaaa acwaamin saddex sannadood ayaa iyada loo qabanayaa oo sanad walba waxay bixinayaan saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qabiye meesheed bay sanad walba akhirkeeda bixinayaan oo waxaan mu'ajalo looga dhigay dee caaqilada ayaa waxay u qaadayaan calaa wajhi lmuwaasaati oo dee walaaltinimo ayay u qaadayaan markaa waxaa waajibay inay mu'ajala qudusiisa kadoo kale ajashu in saddex sannadood laga dhigayana ijmaac bay culimmadu u soo naqliyeen waxa kale oo markaa qaadaysana caaqiladii iyo tolkii ayaa qaadaya markaa caaqila waa tolka caaqilana waxaa loo yidhi waa licaqlihim alibla bifinaa'i daari lmustaxiq dee waxaa la dhi geeli bay ku soo dabdabrayaan halkaain ninkii waxyeellada loo geystay ee la dilay gurigiisa hortiisii bay dee geeli ku soo dabrayaanoo saasaa caaqilo loo yidhi caaqilona waxay yidhahdaan culimmadu sida shaaficiya laba madhabuun baa ku jira oo caaqiladu waa ciddaa casabada ah ee lagu kulansan yahay dhexalkooda markaa madaahibta qaarkoodna asalkiiyo faracaba way raacayaan oo waxaa dha asalkiiyo faracuna way ku jiraan qofkan waxyeeladagiisa asalkiisa iyo faraciisii madhabka shaafici iyo madaahib kalena waxa ay qabaan asalka iyo faracu inaanu ku jirin oo kan wax geystay ubadkiisina kuma jiraan usuushiisina kuma jiraan ee waa tolka intii kale waayo qofka kan waxyeellada geystayna kuma jiro waayo qofkan isaga dee dhibaatada ayaa gef uga dhacday isla markaana dee waxa isaga lagu leeyahay kafaaradii weynayd baa lagu leeyahay mar haddii kafaaradii weynayd lagu leeyahay isaga waxba la saari maayo iyo waxaa bixinaya un tolkii dee waana abcaaddiisii asalkan iyo faracanna waxay noqonayaan un abcaaddiisii unbay noqonayaan si xubnihiisii oo kale culamada qaar qaba in ayaga laga bilaabayo oo aabbaha iyo faracuba ay ku jiraan way jiraan waa labada madhabun waxaanay shardiga caaqilada dee qofka caaqilada noqo inuu qof qaangaadho yahay waa inuu qof miyir qabo caaqilo waa inuu yahay waa inuu lab yahay waa inuu xor yahay qofay isku diin qofkan yihiin waa inuu yahay qof waxaysta waa inuu yahay maaha innagu qaab kalaynu tirinayno mid laga yaaba inuu diintaba ka baxay mid aan caantayn haysanin aynu tirinayno inagu odhanayno un yacnii imisuu dhalay iyo maxaa u dhashay wixii qaangaadahee markaa dee caqli lehee wax hayste ayuuba caqiladaa noqonaya isaga inagu tirina maaha wakhufifat fi lkhaطa'i اlmaxd khaطa'ii maxdigaha waa la fudaydiyey oo saddexdaa wejiba waa laga fudaydiyey kamaa qullida fii camdin kamaa taqadama sidii camdigaba loo adkeeye baa khaطa'ana loo fudaydiyey waxay yidhaahdaanuun diyada khata'a saddex meelood markay ka timaaddo waa la adkeeya hadday xaramka maka dhacdo waa la adkeeya ashhurulxurum hadday dhacdana waa la adkeeya haddii qof qaraabadiisa maxarimdiisa ka mida uu dilona waa la adkeeya diyada lakiin inta kale waa mukhafafa walam yajib qisaasu hayri اlcamd qisaas waxaan camdi ahayni ma waajibin maxay qisaasta markaa camdiga uga waajibaysa id yaxsulu ishaaqu nafda bixinteedu wuxuu ku xasilay bitacaddi xadgudub falow cafaa canhu hadduu qisaastii ka cafiyo calaa akhdi diya diyo qaadashadeeduu ku cafiyo man yastaxiqu kii mudanayey qisaasku wajaba diyadii way waajibi kamaa hiya say ahayd laakiin maca takliidi adkayn iyo walxuluuli la jirhkeed bay waajibi walow bisukti qaatililmaqtuuli kan la dilay kii dilay cadhadiisaba ha ku dheenaato ha diidanaadeen wa fi lkhata'i gefkii camdihi iyo camdulkhata'i mu'ajala waxaa waajibi mag lagu mudeeyey alaaa acwaamin saddex sannadood oo calaa man caqala ciddii tolkiisa ahaydna saaran wa khufifat waa la fudaydiyey falkhata'i almaxd gefkii badaxa tirnaa kamaa qullida sidii loo adkeeyey fii camdin camdigii kamaa taqadama siinoo soo hormartay yaqtasu ama yuqtasu waa la qisaasi fii hayri abin aabba ciddii aan ahayn ee min maxramin maxaarimtii kale ah ow fi shuhuuri lxurumi ama bilihii xurmada lahayd ow fi lxarami ama xaramkaa maka fi lxaali isla wakhtigaaba waaljamca jamacii bifardin qof ay dileen faqtuli ku dil fi nafsi qisaastu waxaa nafdii ow fii cudwihi ama xubinkiisii dii mifsalin ee mifsal iyo meel kala baxa ku yaallay waxa uu leeyahay sheekhu waa la qisaasi qofkii qaatilka ahaa ee camdan wuxu dilay waa la qisaasi ciddii aan ahayn aabbo manaa aabbo waxaa laga wadaa ciddii aan asalkiisii aan ahayn oo dee aabbihii iyo hooyadii awyadii ayuunkii markaa wixii la halmaalayay ah oo iyagu haddii aawa asalku hadduu faraciisa dilo loo qisaasi maayo laakiin magtii ayuunbaa laga qaadi laakiin loo qisaasi maayo siaana madaahibtu waa isku waafaqsan tahay imaamu maalig oo kalea wuxuu sheegaa isagu haddii qaab fool xun u dilo oo intuu sidii xoolaha oo kale hadduu soo qabtuu bireeyo ha loo qisaasabay ayuu yidhi laakiin waxay isku waafaqsan yihiin inaan loo qisaasaynin waayo xadiid baa nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaaday inaan loo qisaasaynin waalidkii hadduu weladkiisa uu dilo waxaa kaloo yidhaahdaan waalidku waxa uu ilmahan u ahaa sababtii uu adduunye ku yimi mar hadduu sababtii adduunyada uu ku yimi waxaa ilmihiina laga dhigi maayo sababtii waalidku adduunyada uu kaga tegi lahaa marka aabba cid aan ahayn yacni asalkii cid aan ahayn ee maxaarimtii kale waa loo qisaasi hadday walaalihii iyo ciddii kaley noqotoba waa loo qisaasaya bilihii xurmada lahaa hadduu dilana ama xaramka hadduu ku dilana fi lxaali ise wakhtigaaba iyadoon loo kaadinin ayaa markaa la qisaasi waxaa kaloo sheekhu ayaana halkan inooga hadlayaa haddii kooxi ay qof disho waxa weeyaan ayagiina waa la wada dili toban ha ahaadaan labaatan intay doonaan ha ahaadaan waxayse yidhaahdaan waxa laga maarmaan ah inay dee hortuu camdi ay waxaanu la wada yimaadaan waana in ficilka qof kastaa la yimi hadduu keliyoobi lahaa uu dili lahaa amaa tawaadu uu jiray iyo isku soo waafaq haddii tawaadu iyo isku soo waafaq jiraan ay deetana falkiisa ay u geystaan kii madaxa bashaaqiye iyo kii cidhibta ku dhuftay mar hadduu tawaadu jiro iyo iswaafaq hadduu jiro iyada waa loo wada qisaasi haddii kaloon tawaadu jirin laakiin mid walba wuxuu ku dhuftay wax dili lahaa kelidii uu noqon lahaa dhammaantood waa la wada qisaasayaa waayo cumar baa wuxuu dilay shan ama toddoba nin ay u dileen si xiilo ah dabeetana wuxuu udhi hadday ahlu sancaa magaalada sanca laydha ehelkoodoo dhammi hadday isugu tegi lahaayeen laqataltum jamiican buuli dhammaantood waan wada layn lahaa buuli axad markaa asxaabtii oo ku diidayna ma jirin ijmaac bay noqotay bay yidhaahdeen midda labaad waxaa la yidhi haddii aan sidaa la odhanin oo aan laba iyo saddex markay qof isugu tagaan aan la qisaasin kii doono qof inuu dilaabo wuxuu odhan lahaa waar kaalay oo qisaastu haynaga dhacdee ama laba saddex bu soo kaxaysanaa dibadda saasaa qudha lagaga jari lahaa markaa jamac iyo kooxdii hadday qof qudha disho waa la dili haddii uu qof koox dilana kii u horreeyey baa loo dili inta kalena diyooyin bay yeelan haddii markaa la cafiyana dee magtiisuunbaa sugmi oo markaa loo qaybin markaa cadad ru'uus baa loogu qaybinayaana qowl baa odhanaya oo madax kakow baa loogu qaybin qowlow codhaynmaya cadad darabaad baa loogu qaybin kii shanta jeer ku dhuftay iyo kii hal marun ku dhuftay isku marun laga dhigi maayo cadad darabaad baa loogu qaybinaya waxaa kaloo sheekhu halkan inoogu sheegaya fi nafsi oo fii cudwihi dii mifsalin qisaastii waxayn waxay noqonaysaa nafna waa noqotaa cudwina waa noqotaa oo waxaan la qisaasayaa dee naf la jarayna way noqotaa oo naftiisii oo la jarayo xubin uu jaray oo xubinkiisii la jarayana way noqotaa laakiin waxaa laga maarmaana xubinka la jaraya ee la qisaasayaa dii mifsalin inuu yahay meelaha mafaasisha iyo kala baxyada leh waa inay noqotaa ee meelaha aan mafaasisha ahayn ayada la qisaasi maayo waayo dee waxaan laga aamin noqonayn in la kordhiyo halkan ayada mafaasisha ay kala baxday ay xubnuhu ka kala baxaan ayadaa in la kordhiyo lagama yaabo intii un baa lagu ekaanaya laakiin haddii halkaa kubabkaa dhaadheer oo kale ay noqoto in ama la dilaaciyo ama markaa la kordhiyo ayaan laga aamin noqonaynin sidaa daraaddeed baa qisaastu ka mifsal kale ayuunbay noqonaysaa yuqtasu fii hayri abin aaba waxaan ahayn waa la qisaasayaa min maxramin maxaarimtii kale ah oo fi shuhuuri اlxurumi ama bilihii xurmada lahaa ow fi lxarami ama xaramkii fi lxaali isla markaaba waaljamca kooxdii bifardin bisababi fardin qof sababtii faqtul kulaa bimacnaa qof ay dileen sababtii kulaa iyagana fi nafsi wayakuunu lqisaasu fi nafsi buu noqon ow fii cudwihi ama shaksiga xubinkiisii dii mifsalin meesha kala baxaa lahaa waa goorma in yakun ilqaatilu waa hadduu yahay kan wax diray daa takallufin qof mukallafa hadduu yahay weeye wa aslu man qof asalkii yujnaa calayhi la waxyeelayey yantafi canhu lqisaasu qisaaskii wuu ka reebmi kaintifaa'i man nasal canhu siduu uga reebmayey ka ka hooseeya bikufrin kaga hooseeya oo biriqin addoonnimad kaga hooseeya xasalaa xasilay waxau sheekhu halkan inooga hadlayaa shuruudda ay leedahay marka nafdii laysu qisaasayo wuxuu leeyahay waxaa la shardiga marka ay waajibayso qofkan in la qisaasaa kow inuu qofkan jaanigan waxyeellada geystay mukallaf yahay baaliq caqila waa inuu yahay qof qaangaadhoo caqlila weyi sabi ama majnuun haddii ay wax dilaan lama qisaasayo waayo mukallafiin maahoo cibaadaadkaba laguma kelifin cuqubaadkina waa la mid isaga waxay yidhahdaan kan caqligiisii khamri iyo waxa isagu ku suuliyey waa la qisaasaya laakiin kaa hor ilaahay uga tegey lama qisaasayo laakiin magtii iyo diyadii dee waa lagu yeelanaya hadday xoolo leeyihiin haddii kalena tolkood baa lagu yeelan waxa kale oo laga maarmaana inaanu jaanigu jaanigu inaanu as qofkan waxyeellada geysanaya inaanu asal u ahayn ciddan waxyeellada u geystay wa aslu man yujnaa calayhi yantafi canhu lqisaasu waa halkuu leeyahay asalka kan waxyeellada loo geystay yantafi canhu lqisaasu asalkaasi hadduu faraciisa u geysta qisaastii waa ka reebmaysaa saynu tilmaannay waxaa shardiga inaanu jaanigu asal majnuuc calayhiga u ahayn hadduu asal wiilkii aabbihi looga qisaasi maayo oo usuushan xagga aabba ama xagga hooyana xaggii aabbahoo kalunbay la mid yihiin furuucduna ibnigunbay la mid yihiin waayo sabab buu ahaabaa la yidhaha faracan adduunimaatinkiisa faracii sababtii adduunyada lagaga saaraya waalidka markaa noqon maayo waxa kale oo shardi ah inaanu maqtuulkan la dilay ka naaqusanayn qaatilka gaalnimo ama addoonnimo inaanu kaga nuqsaansanayn oo markaa muslin hadduu gaal dilo loo qisaasi maayo alaa laa yuqtalu muslimun bikaafirin muslim hadduu gaal dilo loo qisaasi maayo addoonkiina loo qisaasi maayo oo hadduu kii xortahaa addoon dilana alxuru bilxuri waalcabdu bilcabd laa yuqtalu xurun bicabd loo dili maayo oo waa halkaa uu leeyahay wa aslu man yujnaa calayhi yantafi asalka kan waxyeellada loo geystay yantafi canhu lqisaasu wuu ka anfoobi ka intifaa'i man nasala canhu siduu uga anfoobayo uga reebmayey ciddii ka hoosaysay kan waxyeellada u geystay bikufrin kaga hoosaysay oo biriqin addoonnimo kaga hoosay xasalaha xasilay oo yimi siday uga anfoobaysay baa waalid kale oo qisaas uga anfoobaysaa oo uga reebmaysaa waxaa kaloo shardi ah inuu multasim lilaxkaam yahay dee markaa kii xarbiga ahaa iyo isagana dee multasim lilaxkaam baanu ahayn majnuuc calayhi labsi waa inuu macsuum yahay oo islaamnimo ama ammaan lagu dhowray in yakun ilqaatilu qisaastu waxay sugmaysaa waa haddii kan wax dilay daa takallufin mukallaf uu yahay baalig caaqila wa aslu man qof asalkii yujnaa calayhi waxyeelo loo geystay yantafi canhu waxaa ka reebmi alqisaasu baa ka reebmi ka intifaa'i man nasala canhu sida uga reebmayaba qisaastu qofka ka hooseeya hadduu dilo qof ka hooseeya bikufrin gaalnimo kaga hooseeya ow biriqin ama addoonnimo xasalaa waa iska takmiilatulbaydun gaalnimo iyo addoonnimo xasilay washrud waxaad shardidaa tasaawi arafayni labada xubnood filmaxal meesha inay ku siman yihiin lam tanqatic go'i mayso saxiixatun mid fayowbidii shalal mid qallal u saaxiiba u go'i mayso shuruuddaasi waxay ahayd shuruuddii marka laysu qisaasaya nafta shuruuddaa iyadoo laga waxa dheeraad u noqonaya marka laba xubin laysu qisaasayana waxaa hortuu nafta loo shardinayay waa loo shardiyaa waxaa kaloo loo shardiyaa labadan xubnoodee laysu qisaasaya waa inay magaca gaarkaa iyo meeshaba ay wadaagaan oo waxaanu magacee midig iyo bidix laysu goyn maayo waxaanu ihi maxalka iyo meeshee faryaro iyo murdiso laysu goyn maayo oo waa inay magaca iyo maxalkaba waa inay wadaagaan waxaa kale oo shardiga in ay dee labaduba wada saxiix yihiin ama wada shallo ay yihiin oo tan la jaray aanay nuqsaan lahayn oo haddii ay sidaa tahay hadday masalan isaga gacantiisii midig fayowdahay oo gacan midig oo bilaa anfaca uu jaro gacantan midigee fayow la goyn maayo taa shalalka lahayd loo goyn maayo ee wuxuu yeelan uun gacantiisaa midig magteedunbuu xukuumadeedii unbuu yeelan laakiin hadday gacantiisu shallahaydoo mid saxiixa uu jaray oo kanna uu ka raali noqdo waa la jari waa shuruud waxaad shardidaa tasaawi طarafayni labada xubnoodee laysu qisaasaya fi lmaxalli magaca iyo meeshaba waa inay ku sinmaan lam tanqatic go'i mayso saxiixatun mid fayoowi bidii shalal qalal midu saaxiibka shalalna waxaa la yidhaahdaa waa xubinka oo manfacadiisa ay burto waxay yidhahdeen munqabidun laa yanbasid ama munbasidun laa yanqabid waa xubin fidsan oo soo laabbaydin saasuu buu fidsan yahayoo ma soo laabmayo shalal baa la odhanaya ama seen uu soo laaban yahayoo ma fidsamayo xubinkaasi ashal baa la yidhi waa xubin manfacadiisii burtay wadiyatun magtii fii kaamili nafs nafdiisu kii ay kaamilkahayd ka waajibtay mi'a ibil waa boqol geela fa in qalladtahaa haddaad adkayso falmujzi'a ta gudaysaa waa situuna lixdan bayna jadaacatin wa xiqa jadaciya xiqa udhaxaysa iyo wa arbacuuna afartan daatu xamlin khiman xaquhu weeye kaasi fain tukhafaf haddii la fudaydiyo fabnatulmukhaadi qaarintaa laba jirkaay cishruuna labaatan weeye kabni labuunilmaadii kabnati labuunilmaadii sida bintulabuunkii saddex jirkaayde baabusike inoogu soo horumartay wabnulabuuni qaarinkii saddex jirkahana qadruhaa isna labaatankaa weeye wa miluhaa waxaa la mida min xiqatin wa jadaca jadaciya xiqana waa labaatan id wakti baanay yacnii ansaxaysaa kulluhaa dhammaanteed min ibilin geel ay noqoto saxiixatin oo saxiixa saliimatin oo ka nabad gashay min caybahaa caybteeda walincidaamin waayidna qiima ayaa waajibaysa haddii la waayo wuxuu sheekhu leeyahay diyada nafta kaamilka ah nafta kaamilka ah nafda kaamilkaa diyadeeda iyo magteedu ee kaamilka kuwaa islaamnimo iyo xornimo iyo labnimo intaasay macnaha naftu kaamil ku noqotaa oo haddaanay islaam aanu ahayn dee waa naaqus oo waynu tilmaami doonaa magtiisa xorriyad haddaanay jirinna waa naaqisoo addoonkana waynu tilmaami dukuriya baynu nidhaa iyaguna dhadiguna way ka hooseeyeen labka waxaa kaloo kaamilka dhigiya xaqnu yacani macsuuba dam waa inuu yahay qof aan dhiiggiisu dhowrsanayn isna kaamil ma noqonayo kaamilu nafs kaa nafdiisu kaamil tahay diyadiisu waa mi'a ibil waa boqol neef oo geela boqol neef oo geela weeye haddaba markii ay muqalladada ahayd oo muqallado waxay noqonaysay markuu camdi yahay ama shibulcamdi yahay ama uu khata' yahay laakiin uu filxarami dhaco ama fii ashhuri lxurim dhaco ama ciddanuu dilay ay tahay mid cid maxaarimtiisa ka mid ah saddexdaa jeer baa la adkeeyaaye waxa ay noqonaysaa soddon xiqo waa soddon qaalmoodoo afar jira saddexaa dhammaystay kii afraadna gudagalay soddon jadaco waa afartiina qaalmo dhammaystay kii shanaadna gudagalay iyo afartan riman waayo xadiid tirmidi uu warinayo ayaa camdiga saa u tilmaamay jibul camdigana xadiid abu daawuud warinayo ayaa isna saa u tilmaamay marka ay tahay mukhafafo markay tahay ee la fudaydiyo waxay noqonaysaa labaatan binta makhaad waa labaatan qaalmoodoo hooyadood ay rintay sanadkan yacni waa laba jirsaday sanadka sanadda dhammaystay sanadkii labaadna gudagalay iyo labaatan qaalmoodoo hooyadood caana leedahay oo sanadkan ay dhashay waa laba jir hore oo sanadkanna saddex jirsaday ibnulabuunka qaalinkaa sanadkii saddex jirsadayna isna waa labaatan xiqa qaalmihii laba afar jirsadayna waa labaatan qaalmihii shan jirsadayna waa labaatan boqolkii saasay ku buuxsameen xadiid tirmidi uu warinayo ayaa isagana sidaa ku soo arooray waxaana laga maarmaana boqolku dhammaantood geel saxiixa ah oo saliima ah oo ceebtii beeca lagu celin jiray aan lahayn oo magtaa ma gelayso saxiixa baynu ni mid fayowe mid xanuunsanaysaa ma gelayso mid mariido ah ma gelayso maciibana ma gelaysa mid ceeb iibka marka la shayga la iibinayo iibka wax lagu celinayo qabtaana ayadana ma gelayso inuu qofkan mustaxiqa ahi isagu uu muta yani ogolaado mooyaane waayo xaqiisii dee dumad buu saaran yihi waa saliim markaa haddii markaa qof kale ay ku waajibtay uu geel leeyahay dee geeliisaas unbaa laga qaaday haddii kale meeshaa uu joogo geela ugu qaalimsan unbaa laga qaaday haddii haddaba la waayo geelii baa la waayay waxa waajibayaa waxa weeye waa qiimaheeda balaqad maa balaqad intay doontaba ha gaadho markaa si nafdan bini aadmigu ay u dhowranto ay u ilaashanto oo aan gacan markaa dulmi u imanin oo aan loogu xadgudbin ayaa markaa la yidhi qisaasta haddii markaa camdi ula yimaado haddii markaa laga cafiyana dee qofkii loo culaysay oo la yidhi isagii ha saarnaato hadda ha laga doono oo yaan tolyola bixinin tii markaa gefga ahaydna ayadana ee sidaasaa la yidhi haddii markaa geelii la waayana dee waa in qiimaheedii loo weecdaa innagu markaynu qisaastii meesha ka saarnay markaynu geeliina ka dhignay adhi aynu ka dhignay iminka geela ay soomaalidu kala qaadataa xilliyadan bay soo kordhaysaa adhiga wuu ka hooseeya qaar baa iminka wanka dee waxaynu ognahay iminka sayladda hargeysa dhowr boqol baa lagu kala siistaa meelaha qaar baa iminka hasha boqol iyo konton lagu kala qaataa odhanaya maxay noo xeer ahaa laba boqol iyo konton shil lagu kala qaadanaya markaa yacni wankiina naashi waa laga hoosaysiiyey markay caynkaa tahayna wax alla wax macnay qiimi yeela ay magti yeelanaysaa ma jirto waa kuwaa burhka un gawda un isku hayaan waayo wuxuu ogyahay wax ka soo gaadhayo hawli inaani jirin wadiyatun magta fii kaamili nafs qofkay nafdiisu kaamilkay ka waajibaysaa mia ibil waa boqol geela fa in qalladtaha haddaad adkayso falmujsi'a inta gudaysa waa situuna lixdan bayna jadacatin waxiqa u dhexeeya waa soddon iyo soddon wa arbacuuna afartanna daatu xamlin kuwa riman weeye xaquhu haadaakaasi xaquhu weeye qofkaa nafdiisu ay kaamilkaydii xaqiisi waa kaa fa in tukhafaf haddii la fudaydiyo fabnatulmakhaadi qaadintaa bintumakhaadka la yidhaha laba jirsatay cishruuna weeye kabnatilabuuni sidii bintulabuunadii almaadiya ee tagtay ee baamsakeyniga usoo hormartay wabnulabuuni ibnulabuun qaalinkaa markaa isaguna laba saddex jirsadayna qadruhaa qadarkaa oo labaatankaa weeye isla wa miluhaa waxa ayana lamidoo labaatankaasa min xiqa qaalmaha afar jirsaday wa jadaca ayaguna labaatana id wakhti baanay gudi kulluhaa dhammaanteed min ibilin geel ay ka ahaato saxiixatin fayow saliimatin oo ka nabadgashay min caybihaa caybtii geelu u lahaa walincidaamin qiima haddii la waayana qiimihii ayaa loo wareegaya wanisfu kala barh baa lilunhaa u sugnaaday walilkitaabi kitaabigiina uluuhaa diyada uludkeed ka shubhati lkitaabi kii shubhatulkitaab hayse oo kale wa caabidu shamsi adceedda kii caabudaya wadutamajusi iyo kii majuusiga dacaabudkaha wa caabidu lawthaani iyo sanamyaala kii caabudayna ulusu lkhumus magtii oo shan loo qaybiyey meeshaasoo saddex loo sii qaybiyey ayaa ka sugnaan ruuxii dumar ahayd magteedu waa nis nafsan wa jurxan naf ahaan iyo jaraaxa ahaanba waa nis-un labkeedu inta uu yahay un kala barhkii weeye naf ahaan iyo jurxi ahaanba waya xadiid bayhaqi warinaya diyatu lmar'ati nisfu diyati arajul diyada ruuxa dumari waa niska diyada ninka laba sheekh oo waaweynna sidaasay ijmaac ay ku soo naqliyeen oo alxaafid ibnu cabdirbar iyo saasayna soo naqlinayeen mundiri in ijmaacaasi jiro nad waan arkayey ay qabteen culimo reer qadara oo doctor yuusuf alqardaawiya ay ka qayb galeen oo ay yacnii ku tilmaamayaan yacni inay isku mag noqonayaan ijmaacaana laba nin ayay yidhahdeen way kharqinayaanoo nin muctasiliyah iyo nin abubakar alasam la yidhaahdo ayay markaa tilmaameen oo ijmaacaa dhan kharqinayo walaysa kullu khilaafin jaءa muctabara ilaa khilaafun lahu xadun min annadar khilaafka soo yimaadaana xadi ma la yeesho ilaa khilaafun lahu xadun min annadari muctabar ma noqonayo markaa ijmaaca wax lagu kharqiya ma jiro waa uun markaa waxay raaceen u badanaysaa mawkibkaa markaa uun maanta gaalada iska dhisaye xagga dumarka un markaa u kiilaya markaa waa niskaa kitaabigii kuwii ahlu kitaab yuhuudiya nasaaradii ee weliba dee macsuumka ahaa waa ulusu diya waa saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed ka shubhatilkitaabi sida kuwa markaa shubhatulkitaab kale yacni shubhatulkitaab waxay dhahaan saamiro oo yahuudiya saami oo nasaaradaa iyo waxay dhahan waxbay kitub iyo waxbay lahaan jireen waa laga rafciyey bay yidhahdaa markaa shubhatulkitaab bay leeyihin bay idhahdaa kuwa cadceedda caabuda iyo kuwa majuusta ee dabka caabuda iyo kuwa sanamyaalka caabuda ee weliba cismadana lehee dee ama ammaan ku dhowrsoon ama cahdi ama yacni ku dhowrsoon kuwaasina waa uluثu khumusi diyati lmuslim qofka muslimkaa diyadiisii oo shan loo qaybiyey dee waa labaatan oo haddana saddex loo sii qaybiyey waa li xalaadiyo iyo neef geel oo saddex loo qaybiyey labadii ayaa laga bixin wanisfu kala barh baa lilunhaa tii dhadigayd u sugnaaday walilkitaabi kii kitaabiga ahaana uluثuhaa magtaa boqolkaas dexmeeloodoo meesheed ka shubhati lkitaabi si shubhatulkitaabi ku haystay oo kale wa caabidu shams cadceedda kii caabudaya wadutamajusi iyo kii majuusiga ahaa wa caabid lawthaanina uluثulkhumusi khumuska shan meeloodoo meel oo saddex loo sii qaybiyey ayaa u sugmi qawim raqiiqan addoon qiimee wa jiniin alxor jiniinkii xorta ahaana biquratin ayaad ku magdhabi saawad la sinaatay linisfi alcushri cushurka niskii wa diyatu raqiiqi jiniinkii raqiiqa hadiyadiisana cushru qurmihi cushrun waa toban qurdimahu tobankaasoo laga magdhowsiiyey min qiimati alummi hooyada qiimaheeda oo lisayidi alama addoonta sayidkeediina u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay addoon haddii la dilo waxaa ka waajibayaa waa qiimihiisa un baaliqatan maa balaqat intay doontaba ha gaadho ma addoonaada ma addoon haad waayo waa maal dee amwaashii kale ee mutaqawimada ahayd ayuunbuu shabahayaa oo haddii ri lagaa dilo dee waa ridii uun ayuunbaa lagu qiimayn addoonkiina markaa waa caynkaasoo kale jiliinkii iyo uurjiifkii xorta ahaa waxaa ka waajibayaa marka uu ka soo baxo calooshii isagaoo mayda walow haba yaraadoo haba yidhaahdaan umulisooyinku suuro khafiga ku qarsoone uu ku soo baxana jinaaya loo geys raad samaysoo loo geystay hooyadii qurro ayaa ka waajibaysaa qurraduna waa addoon ama addoon qiimaheeduna yahay shan halaad markaa iminka addooni ma jirtee waa shan halaaduun waa haddii ama sideed sidkiisu ha dhammaado ama yacnii xilliyadaa horeba ha ahaado haddii dee musawar uu yahay oo jinaayo loo geystay isagoo mayda uu ku soo baxo haddii uu calooshii ka soo baxo kadib uu dhinto amaa sidiibuu u xanuunsanayey ilaa uu ka dhimanayey dee diyadiisii oo dhan baa ka wada sugmi haddii laakiin muddo uu iska noolaa wax xanuunana aanu qabin kadib uu dhinto wax damaano ama magdhawo ciddii jinaayada geysta lagu leeyahy ma jiro li'annahu lama xaqsan jinaayadii inuu dhintay wadiyatu raqiiq jiniinkii iyo urjiifkii isagana raqiiq ahaa waa cushru qiimati ummihi hooyadii ayaa la qiimaynayaa qiimahaasaa toban loo qaybin halkaasaa dabeedna la bixinayaa cushru qiimati ummihi waxaana yeelanaya sayidkii addoontaa isagu lahaa ayaa yeelanaya oo qaadanaya qawim qiimee raqiiqan addoonkii isaga waa la qiimaynun oo qofku hadduu addoon dilo waa la qiimaynayaayoo dee waa xooloo si xoolaha kale hadduu qofku wax yeeleeyo loogu qiimayn jirin baa loogu qiimayn waa jiniin alxur jiniinkii iyo urjiifkii iyo xorta ahaana biquratin addoon ayaa lagu magdhabiisaa wat la sinaatay linisfi alcushr dee magta cushurkeedu waa toban tobankaa miskiina waa shan bimacnaa shan halaad la siman wadiyat raqiiqi wadiyat ljiniin araqiiq addoonkii jiniinkii urjiifkii addoonka ahana cushrun waa toban qurimahu laga magdhowsiiyey min qiimati alummi hooyada qiimaheedii oo lisayidi alama addoonta sayidkeedii ayaana qaadanoo iska yeelanaya addoontan sayidkii lahaa ayuunbaa yeelanayaoo kan isaga markaa uurka lahaa isagu wuxuu ku yeelanayaa ma jirto fi lcaql wallahu aclam